dulta ogaanshaha lagu fuliyey qaar ka mid a shacabka muqdisho ayaa si isu mid ugu aragti dhiibtay wax kabeddelka dastuurka waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa baarlamaanka aqalka dowladda federaalk soomaaliya oo maanta dood ka yeeshay noqlada qaar ka mid ah wax kabeddelka dastuurka oo loo malayay maaxyo waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa ku dhowaad shan boqol oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada ay ka jiraan gobollada shabeellaha hoose oo ay ka jireen abaaro baasan ayaa maanta gargaar loo qaybiyey warar kalena hena waxaa ka mid ah shacabka muqdisho oo ka aragti dhiibtay goodhida xamuulka qaada oo dhibaato weyn geysta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
muqdisho ayaa si isumid uga aragti dhiibtay wax kabeddelka dastuurka oo loo malan yahay in maalinta sabtada la ansixiyo waryahaga cabdifataax xilka case ayaa waxa uu booqday qaar ka mid a shacabka muqdisho oo mikrofoonka iyo codbaahiyaha dalsan la dhex qaaday shacabka muqdishona waxay si weyn uga aragti dhiibteen wax kabeddelka dastuurka iyagoo duray qodobada ay villa soomaaliya wadato cabdifataax xilka case aynoo waramo horta madaxweyne ku-xigeen inoo yeesho horta waa soo dhaweynaa marta ugu horeyso waayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu noqdaa inta badan nin madaxweynaha ku itaal ah oo aan waxba laga bedeli karin oo xilka laga qaadi karin oo golaha wasiirada intuu raba intuu isku duwada wuxuu raba ka dhex samaysta caasimadda soomaaliya waa muqdisho waa inay yeelato maqaam u gooniya waa inay yeelato oo lagu maamuuso haddii laga wada fikirayo danta ummadda soomaaliyeed iyo waxa danta ugu jirta qodobadan waxaa ka dhex muuqata siyaasi ama dan gooniya in dadka qaarkood ka wataan
labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dood adag ayay ka yeelanayaan dhammaystirka dastuurka inkastoo ay diidan yihiin xildhibaano qaar siyaasiyiin iyo weliba madax hore afarta cutub ee ugu horrayso ayaa lagu wadaa in maalinta sabti ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay meelmariyaan iyadoona dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku adkaysanayso in ay dhammaystirto lana furo doodda dastuurka dalka qodobada ugu muhiimsan ee dooddooda ay socotay ayaa waxaa qayb ka ah in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uu dalka uu yeesho gebahaan meesha laga baabi'iyo ra'iisul wasaare sidoo kale waxaa qayb ka ah in axsaabta siyaasadee laga dhigo ilaa saddex xisbi oo ay xildhibaanada labada aqal qaarkood ay soo jeediyeen inkastoo madaxda qaranka ay soo gudbiyeen in laba xisbi lagu soo koobo sidoo kale maqaamka caasimadda ayaa qayb ka ah waxyaabaha dooddiisa ay ka socoto baarlamaanka labadiisa aqalna ay ka doodayeen xubno siyaasiyiin ah madax hore iyo xildhibaano oo iyagu dalkan soo hoggaamiyey ayaa si aad u dhaliilsan hanaanka ay dowladda xilligan jirta ay ku wajahayso ama ay ku wajahday dastuurka dalka qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaan aragtidooda wax ka weydiinay in dalkan uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo in dastuurka la dhammaystiro ayaa waxa ay yidhaahdeen
dalku inuu yeesho maaragtay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa anugu rajaxayaa si maaragtay dowladdu ay maaragtay u shaqayso oo madaxweynuhu awoodda u yeesho saasaan soo dhoweynaynaa suuragal maba ahaba caasimadda soomaaliya waa muqdisho waa inay yeelato maqaam u gooniya waa inay yeelato oo lagu maamuuso sababtoo a dad ugu yaraan saddex milyan iyo shan boqol gaaraya ayaa ku nool marka waa inay hayeeshaan wax kala haga iyo maaragtay waa inay yeelato horta madaxweyne ku-xigeen inoo yeesho horta waa soo dhaweynaa marta ugu horrayso waa baraarujinaya because madaxweynaha markuu buuxo inuu madaxweyne ku-xigeen waddankan oo sii hayo way ku fiican tahay hadda aniga dabcan waxaa ka imaaday south africa ka imaaday waxaa ka jirto saddex xisbiyaa ka jirto a n c iyo d n a iyo f f aa ka jirto saddex xisbiyaa ka jirto marka caalamkoo idilna dii hadda la dul wareego saddex xisbi lee laga arkaa hadda soomaalidaana u jeedid gobol kasta madaxweynuhu leeyahay siddeed sanaa south africa ku maqnaan adi weligii calal nin boobaa maana arkin oo babanaayo calanka south africa bisa arkaayo soomaaliya inay noqoto maamul goboleed madax bannaan aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa qodobka kale oo ah madaxda hore waddanka u soo maamushay oo diidan dastuurka waxaan isleeyahay nimankaasi aragtidooda unbay ku cabireen mooyaane nin walba markii uu musharax yahay wuxuu dadka u sheegaa inuu dastuurka dhammaystirayo dastuurkuna wuxuu noqday wax lagu gabado oo dhufays laga dhigto marka waxaan u soo jeedin lahaa madaxdaas hore war dalka waad soo maamushay wixii aad soo dhiqi lahaydna waa soo dhaqdeen calafkiinnina wixii ah waad ka soo cunteen haddana ilaahay baa qoray inaad soo laaban doontaan iyo in kale ilaahay baa og
kaasi waxa aa wariyahayaga cabdifataax ilkaasi oo qaar ka mida shacabka magaalada muqdisho weydiinayay siday u arkaan wax kabeddelka dastuurka markana waxaynu aadaynaa dhankaas yaacabud waaq ninkii dilay wariya cabdikariin axmed bulxan oo ahaa samafale allaha naxariista jannaha siiye oo dembigaasi qirtay islamarkaasina dalbaday in lagu fuliyay qisaas ayaa maanta lagu fuliyey waxayna noqotay dhacdo cajiiba oo shacabka soomaaliyeed si weyn u hadalhayaan waryahiga cabdiwaaq nooga soo waramo ayaa warkan faahfaahinaya si looga oofiya qisaastii allaha u naxariista ee wariya samafale cabdikariin axmed bulxan ayaa maanta maxkamadda gobolka galguduud ku fulisay dil toogasho ah allaha u naxariistay cabdixakiin axmed cigaal oo horey u dilay samafale wariya cabdikariin axmed bulxan goobta uu dilku ka dhacayay ahayd goob fagaara oo bannaanka ka ah magaalada ayaa waxaa ku sugnaa qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo sidoo kale xeeraalinta maamulka galmudug iyo maxkamadda gobolka galguduud iyo qaybaha kala duwan ee laamaha amniga xeer ilaaliye ku-xigeenka maamulka galmudug cabdixakiin maxamed xirsi ayaa warbaahinta la hadlay lixda bisha saddexaad laba kun labaatan iyo afar abbaara saacaddu ay ku beegnayd afar saaco subaxnimo maxkamadda gobolka galgaduud waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku-dhiigle cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdille maxamed konton iyo saddex sanno jir ah ku dhashay deggan degmada caabudaaq ee gobolka galgaduud kaasoo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee galmudug ku soo eedeeyey inuu si kasa u dilay marxuum samafale weriye cabdikariin axmed bulxan taariikhdu markay ahayd saddexiyo tobankii bish saddexaad laba kun labaatan iyo afar abbaara saacaddu ay ku beegnayd toddoba saac iyo bar duhurnimo falkaasoo ka dhacay degmada caabudaaq ee gobolka galgaduud waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cabdikariin axmed bulxan taariikhdu markay ahayd labaatan iyo lixdii bish saddexaad laba kun labaatan iyo afar maanta oy taariikhdu tahay labaatan iyo siddeeddii bish saddexaad laba kun labaatan iyo afar waxaa lagu fuliya xukunka qisaasta ahaa wabilaahi towfiiq kiiskan ayaa ahaa mid si weyn markii hore ay uga naxeen bulshada soomaaliyeed haatanse waxaa laga oofiyey qisaasta allaha u naxariistee weriye samafale cabdikariin axmed bulxan idhaahdaadan cali wararka tv-ga dalsan caabudwaaq
baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya labadiisa aqal ayaa maanta indheindheeyey nuqulkii ugu dambeeyey ee loo soo gudbiyey wax kabeddelka dastuurka siduu ku waramayo cabdulqaadir aneelka gudoomiyaha golaha shacabka sheekhaada maxamed nuur madoobi ayaa shir gudoomiyey kalfadhiga afaraad kulankiisii soddonaad ee wadajirka labada aqal waxaana ku wehelinayay ku-xigeenada labada gole ajendaha kulanka ayaa ahaa dib u eegista dastuurka marxaladda saddexaad ee qaabeynta nuqulada kama dambaysta ee soo jeedimaha wax kabeddelka dastuurka cutubka labaad ilaa iyo afaraad warbixinta guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ugu horeyn gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ku-meelgaarka baarlamaanka labadiisa aqal xildhibaan xuseen iido oo xildhibaanada hortooda ka akhriyey warbixinta koowaad ilaa iyo afaraad isagoo sheegay in xildhibaanada loo qeybiyey nuqulka kama dambaysta ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka in dalku yeesho madaxweyne shacabku soo dooranayo iyo ra-iisul wasaare uu ka soo magacaabayo xisbigiisa waxay sidoo kale xildhibaanadu soo jeediyeen in dalku yeesho saddex xisbi iyo wixii ka badan si loo ballaariyo saaxadda siyaasadda waddanka sidoo kale waxay mudanayaasha labada aqal soo jeediyeen in xubnaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha la kordhiyo oo ay ugu yaraan noqdaan siddeed iyo toban xubnood si loo taabageliyo hanaan maamul doorasho ee loo dhan yahay soo jeedimahaas dhammaantood waa lagu soo dhafay waxaadna ka dheehan kartaan nuqulka kama dambaysta ah ee hortiinna yaal mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh arrimaha la xiriiray qoondada haweenka oo doodoodu ka dhacday cutubka koowaad oo xildhibaanada labada aqal ay uga hadleen intii lagu guda jiray cutubka koowaad waxaa lagu xeeriyey cutubka afaraad qodobkiisa afartan iyo toddobaad fakhradiisa toddobaad oo nidaaminaya mabaadi'da guud ee doorashooyinka si loo xaqiijiyo ka qaybgalka haweenka ee golayaasha xeer dejinta iyo xisbiyada siyaasadeed taasoo u dhigan in qoondada haweenka lagu soo saarayo xeer baarlamaanka federaalka soomaaliyeed uu soo saaro mudane guddoomiye sida aan halkan ka ballan qaadnay maalintii sabtida oo saddex iyo labaatanka bisha maarso oo aan soo gebagabaynay doodii marxaladda labaad waxaan si hufan oo aan gaabis lahayn ugu soo kordhi ugu soo dhafnay nuqulka kama dambaysta ah talooyinkii aada soo jeediseen sida ka muuqata nuqulka maanta laydiin qaybiyey
gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan iyo la socodka dib u eegista dastuurka mudane burhaan aadan cumar ayaa soo bandhigay hadal qoraalada ay soo diiwaangeliyeen kuwaasi oo ahaa soo jeedimaha xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mar kale isbaqal haboon kaas waxa uu ahaa waryahayga cabdiqadir dhaneelka oo ka warramayay baarlamaanka oo nuqulkii ugu dambeeyay la horkelay maalinta sabtida ah waxaa loo malan yahay in la meelmariyo wax ka beddelka dastuurka weli warar soo baxaya ay shaaca ka qaadayaan in xasan sheekh maxamuud fitna iyo gogol ah in qodobada ay saluugsan yihiin mucaaradka wax laga bedelo markana waxaynu eegaynaa qaar ka mid a shacabka kasoo barakacay deegaanada shabeellada hoose iyo waxaa loo qeybiy raashiin ku dhawaad shan boqol oo qoys ayaana deeqo kala duwan la gaarsiiyey siduu kusoo warramayo waryahayga shabeellaha dhexnoga soo warrama ee intaasoo dhan oo qaabilsan wariye ibraahim meyow bashka
ku dhowaad shan boqol oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ee gobolka shabeellada hoose ayaa maanta ka faa'iidaystay deeq gargaar ah oo ka timid dowladda imaaraadka carabta oo kaashanaysa hay-adda caalamiga ah ee sidra dadkan oo isugu jira waayeelo dad naafa ah iyo dadka danta yar ee aan awoodin afurka ayaa maanta ka faa'iidaystay deeqdan waxaana midkiiba helay raashinka noocyadiisii kala duwan goobta gargaarkan maanta lagu bixinayo waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda sidra oo kaashanaysa dowladda imaaraadka ugu horrayn dadkii maanta deeqdan ka faa'iidaystay oo u mahad celiyey hay-adda sidra iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegay in xilligan ay baahi weyn u qabeen raashinkan iyagoona dalbaday gargaar kale oo dheeraada in lala soo gaaro waxaan u mahad ehelaynaa dowladda imaaraadka ee hay-adda sidra oo noo keenta afurkaan macaanta badan leh ilaahay usoo dhiiba inkan badan leh ilaahaan ka tugeynaa ilaahay khayr allah usoo dhiiba intii noo keentana khayr allah siiyo intii noosoo soo dhiibtan ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiya afurkaan afur fiican oo macaan badanaa noola siiye ilaahay bedelkooda waxaa ugu bedelaynaa wax khayr qaban oo ilaahay siiyo annakana ilaahay noo daabeeyey aan ugu mahad celiyeynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin afur fiican waana siiseen ilaahay khayr allaha nii siiya hay-adda imaaraadka iyo dowladda sidra waxaa ugu mahad celiyeynaa afur khayr badan oo macaan badan aa noo keenteen waxaa u mahad celinaynaa ilaaha u mahad celinaynaa dowladda imaaraadka hay-adda sirta khayr allah siiyo intayna soo gaarsiisa hoogoo afuraana soo gaarsiisa khayr allah siiyo ikaa u mahad celinaynaa raashiinkan alxamdu alshukru ilaaha u mahad celinaynaa khayr allah siiyo raashiin waa noo koow waa noo awal waa noo aakhir intii noo soo dhiibtay oo soo baxsatay khayr allah siiyo waxaan u mahad celinaynaa walaalaheena muslimiinta ah oo noogu soo talagalay in masaakiintan iyo agoonta iyo yatiintan afur noo keenay ayaan maanta markhaati ku nacay sidii diinta ay ugu rumeeyeen sadaqada waxay oy kordhisaa masiibaday dhoortaa masiibada allah ka dhooro dowladda imaaraadka sadaqada waxay baabi'isaa maaragtay xoole waxay badisaa xoolay badisaa xoolooda allah u badiyo waxaanu rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa intay bixiyaan in ka badan ilaah inay u sahlo guud ahaanba warkii habeen intaas ayaan kusoo gunaanadaya waxaan inla socodsinaya anigoo cabdiwahaab cirguja dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan saaxiib iyaalintan mar kale hawada ku kulman waxaad leeyahay fadlan qeybaha dambe ee idaacadda dhegta u raaraacsha nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel